dhinaca kale waxaa jirta in madaxweynaha la doortay ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo la aaminsan yahay inuu haysto taageero badan oo shacabka inay jirto fursado dowladdiisa ka dhigi karta mid guulaysata iyadoo sidoo kale caqabado ka dhigi kartana mid marta meeshii kuwii hore oo kale ay mareen cabdiqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha cusub ee la doortay maxamed cabdilaahi farmaajo durbe wuxuu helo taageerada shacabka waxaase la isweydiin karayaa maxay taa fursadaha iyo caqabadaha uu wajihi doono madaxweynaha cusub wasiirkii hore gaashaaniga cabdixakiin maxamuud fiqi oo la soo shaqeeyay madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha cusub uu yahay qof hore loo tijaabiye haddana haysta fursado wanaagsan oo ku shaqayn karayo afarta sane soo socota madaxweynaha cusub oo la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah nin hore loosoo tijaabiyey oo ummadda soomaaliyeed ay maaragtay taqaano aynu ku dooratay waxqabadkii uu muujiyey muddadii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa waddanka marka waxaan aaminsanahay wakhtigaas uu ra-iisul wasaaraha ah hawshii fiicneed oo uu qabtay oo ahayd in ciidamada uu ahmiyadda ugu weyn uu siiyo xuquuqdooda taakulaentooda ka warqabkooda intaba haddana isagoo madaxweyne noqday waxaan aaminsanahay in ti ahmiyadaas uu markaas siiyay ka badan uu samayn doono cabdixakiim fiqi ayaa u sheegay idaacadda v o a in la dagaalanka al-shabaab ay tahay caqabadaha waaweyn ee dowladuhu ay wajahaan balse loo baahan yahay taageero shacab oo dhex marta ciidamada qalabka sida iyo dadka si looga guulaysta al-shabaab
waxyaabaha lagula dagaalami kara ama loogu guulaysan karo al-shabaab waxay tahay runtii dagaalkan lagula jiro al-shabaab waa dagaal argagixiso waa dagaal dad soomaaliyeed oo ma aragtay oo radicalis ah oo oo dagaal lagula jiro waayo marka waxaa loogu guulaysan karaa shacabka iyo dawladda inay isku xirmaan guushuna waxay raacaysaa cidda ay shacabka ay la jiraan runtii ay taageersan yihiin sida hadda muuqatana shacabka soomaaliyeed aad bay u taageersan yihiin madaxweynaha iyo dawladdiisaba marka waxaan aaminsanahay isku xirnaantaas shacbiga iyo dawladda oo runtii horey u maqnayd hadda dawladdii wakhtigeeda dhammaaday waa ka maqnayd arrintaas in ay taageero xoog leh oo intaa la eg ay ka haysato shacbiga soomaaliyeed brofeor liibaan xuseen ciise oo baraka jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in caqabadaha waaweyn ee horyaalla madaxweyne farmaajo ay ka mid yihiin habaynta dhaqaalaha soomaaliya wuxuuna xuseen u baahnaan doono la talin joogta ah oo la xidhiirta habka dhaqaalo ururinta ani waxaan isleeyahay waxyaalaha hawsha culus ee hor taalla waxay u baahan tahay la talin xoog badan arrimaha xagga marka la yidhaahdo dhaqaalaha waxaan isleeyahay ilaha dhaqaalaha dalka way badan yihiin dawladdu ha iskaba tabar daraatee laakiin ilahaas si saxa sida loogu maamuli lahaa ayaa ugu muhiimsan brofeor liibaan ciise ayaa xusay haddii la hubiyo sistamka dhaqaalaha soomaaliya in soomaalidu ay soo kaban doonto dhaqaal ahaan afarta sano ee talada hayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddii arin waxaan isleeyahay sistemka soomaalida ah ee dhaqaalaha dib loo habeeyo oo si hufnaanah iyo furfuraanah oo daahfuranna loo maamulo sharciguna uu saraynta sharcigana uu jiro meelaha ugu muhiimsan ee saraynta sharciga laga rabo waxaa ka mid ah qaybaha dhaqaalaha iyo hagista dowladnimada haddii intaas la helo waxaan isleeyahay dhaqaalo fara badan ayaa soomaaliya yacni looga kaaftoomi karaa waxyaalo fara badan dr maxamuud yuusuf barre oo ah cilmi baaris sare oo ka shaqeeya machadka cilmi baarista heritage ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha la doorta hadduu haysto taageero shacab iyo mid siyaasadeed loona baahay inuu ka faa'iidaysto madaxweyne wuxuu haystaa fursado aada maxay ahayto u badan sababtoo markaa fiiriso taageerada shacabka habeenkii markii lagu dhawaaqay in la doortay wadanka corner to corner gees to gees maxay ahayto shacabka isu soo baxeen dariiqyaday usoo baxeen haba ugu badnaadeen maxay ahayto dhallinyarada marka wuxuu haystaa taageeradii shacabka hadduu haysto taageeradii shacabka dabcan maxay to siyaasadii uu isaga kusoo baxay oo baarlamaanka federaalka uu isaga u codeeyey markaas waxaa muuqata inuu haysto taageero siyaasadeed iyo taageero shacab taasoo ah macnaha wax runtii ay aada u yar tahay siyaasiyiintu inay helaan ama dowladihii ka horreeyay madaxweynayaasha ka horreeyay aysan taageero intaas la eg la oran karo haddaba maxay yihiin caqabadaha xilligani ku horgudboon madaxweynaha la doortay waxaan mar kale su-aashaasi weydiiyey maxamuud yuusuf garre maxay ahayto maamul goboleedyada sababta waxaa jiro loolan u dhexeeya xagga awood qaybsiga oo ah federaalka iyo maamul goboleedyada maamul goboleedyadu waa aragtayoo heshiisyo ay la galaan maxay ahayd oo wadamo kale iyadoo micnaha siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ama dastuurka aanay taas maxay ahayd ku jirin marka caqabado badan oo dhinacaas ku saabsan dabcan waxay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan cidda uu usoo magacaabayo ra-iisul wasaaraha cidda ka mid noqonayso golaha wasiirada ee dowladda marka awood qaybsi xaggaas ah maxay ahayto wuxuu ka mid yahay caqabadaha caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah amniga dabcan waxaa la odhan karaa waxa ugu badan ee hadda caqabada ugu badan ee haysato dalka maamuladii ka horeeya madaxweynayaashii iyo dowladihii ka horeeya kana qabsatay waxay ahayd amniga marka amniga isaguna wuxuu noqon doonaa caqabad uu u baahnaan doono madaxweynaha iyo dowladdiisaba micnaha xukuumadda uu magacaabi doono ra-iisul wasaaraha uu magacaabi doono iyo xukuumaddaas waxay noqon doontaa macnaha arrin caqabad ku ah sidaasoo kale waxaa caqabad iyadana noqon doona
dadka falaaqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa kuu sheegaya inay jiraan fursado wanaagsan oo xilligan uu haysto madaxweynaha la doortee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in afartan sano uu ku hogaamiyo dadka soomaaliyeed haddii wada shaqayn dhaba uu ka helo baarlamaanka codka aqlabiyadda la hadda ku doortay cabdulqaadir okey v o a muqdisho